bismillaahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka duhur idinkugu hayna waxaa ka mid ah dowladda oo soo bandhigtay shabkadda shirweynaha cimilada kala fadhiyada aqalka sare oo maantay dib u furmayo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabelle kulan wacan duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa duhurnimo ee talaadaha taariikhdu waa toban iyo todoba waa toban iyo sideedda bisha toddobaad sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada dowladda dhexe ayaa soo bandhigtay shabkadda rasmiga ah ee shirweynaha afrika ee looga arinsanayo wax kaqabashada saameynta isbeddelka ku yimaada cimilada tani ayaa qeybka wacyigelinta la sameynaya ka hor inta aanan bisha sagaalaad ee sanadkan magaalada nairobi lagu qaban kulanka arrimaha cimilada waxaa shabkadda shaaca ka qaaday wasiirada deegaanka iyo isbeddelka cimilada dalka wasiirada iyo sidoo kale safiirka dowladda jarmalka ku matala kenya ayaa labaduba sheegay in tallaabadan ay aasaas u tahay geedi socodka diiwaangelinta iyo aqoonsiga la xiriira kulanka cimilada ee kulanka cimilada ee afrika iyo toddobaadka cimilada ee qaaradda sidoo kale waxay si wadajira usoo bandhigeen baraha bulshada iyo hanaanka diiwaangelinta ee xoghaynta shirka e c s wasiirada arrimaha deegaanka ee dalka ayaa dhanka kale maalgashatada waddanka ugu baaqday inay isku diyaariyaan ka faa'iideysiga shirka oo ay sameeyaan xiriiro maalgashi waxaa abaare sideeda iyo sidoo kale soddonka galabnimo ee maantay saacaddu markii ay tahay dib u bilaabanayo kala fadhiyada aqalka sare ee dalka kadib fasax ay sanatarada ku jireen laga soo bilaabo labaatan iyo sagaalkii bishii lixaad ee sanadkani waxyaabaha ay sanatarada eegi doonaan waxaa ka mid ah hindis sharciyeedka adeegyada caafimaadka bulshada oo uu gudbiyey sanatarka ismaamulka homabey moses kajwang sidoo kale waxaa xubnaha aqalka sare horyaala hindisayaasha arrimaha beeraha iyo xoolaha ganacsiga iyo dadka qaba baahiyaha gaarka sanataradan ayaa lagu wadaa in ay dhanka kale ka doodaan mooshin ka dhan ah tallaabo ciidamada dalka uganda loogu eedeeyey inay xabsiyada taxaabaan ugu taxaabaan kaluumaysatada kenyaanka waxaana mooshinkan aqalka sare horgeeyey sanatarka ismaamulka siaya sanatarka karen nyamu ayaa iyana yaa iyadana gudbisay mooshin ay ku doodeyso in dib u eegis loogu sameeyo mishaaraadka shaqaalaha iyadoo lagu saleynayo qiimaha sarreeya ee maciishada qaar ka mid ah dadweynaha ku nool tuulada cadayley oo ka tirsan deegaanka balanbalaaga gaarisa ayaa cabasho ka muujiyey inaynan haysan isbitaal lagu daryeelo caafimaadkooda waxay dowladda hoose ismaamulka gaarisa ka codsadeen inay isbitaal u dhisto shacabka tuuladaasi waxaa jirta maalin hore degmadan cadayley gabar toddoba cunug oo carruura haysato daadii siddeedaadna xaamilo ah inay intay foolatay ay dhiigbax u dhimatay isbitaalkii gaaris markii loola cararay iyadoon dhaxda sii socoto inay gabadhii dhimatay marka meesha isbitaal bay u baahan tahay dad badan baa jooga qaryo badan baa joogto waxaan codsanaynaa oon dowladda ka codsanaynaa oo gafanahan ka codsanaynaa in isbitaal cadaley laga sameeyo waxaa kaloo codsiga haddana aan ku dari embiiga balanbala cabdi cumar shuuriye allah barakeeyo nin khayr badan weeye nin dadaal badan weeye nin wax badan noo qabtay weeye inuu asagana haddana sidii uu shalay wax noogu qabtay maantana wax noogu qabto garabkana qabto iskuulka korontona uu noo keeno staff roomna uu noo keeno biyana uu noo keenay asagana imbiiga intaasaan ka codsanaynaa haddana wax badan baan u baahan nahay oo xagga magaalada ah hataa isbitaalka waa loo baahan yahay oo waa kan hadda aan maaragtay ka caddaynaynay in maaragtay isbitaal la'aan magaalada ay hataa dad ugu dhinteen oo mar dhow ay dad ugu dhinteen marka saa daraaddeed governas waxaan ka codsanaynaa inuu isbitaal weyn noo keeno meeluu ka keenaba magaaladana waa biyo la'aan biyo loo keeno qofkii qof bilcaana a umushay qofkii bilcaanee umulay dhiigbax baa ku dhacay isbitaal laguma dhowo isbitaalkii lagula orday dhexday ku nafbaxday gafanaha naga uu soo galay oo nabad alle ku soo geliyey isbitaalkaas inuu gacanta saara ama meel dhow ha ka helo ama meel fog ha ka helo inuu nagu saacideeyaan inay nagu saacideeyaan annakana waan ducaynaynaa maxaa yeelay meeshan hadday isbitaalba ay lahayn waa dhib badan baa meesha ka jira dad badan oo khalqi badan baa ku nool mar walba gaarina ma hayno oo gaari hadda kareeto laguma qaadi karo gaari aan hadda maanta aan ku daldalna ma hayno tabartii baa noo diiday waan jeclaan lahayn laakiin tabarteedii ma hayno waxaan inaga codsanaynaa madaxda madaxda oo idilba waxaan ka codsanaynaa inay noo istaagaan baahi ilaahay baa bixin karaa laakiin inay muujiyaan inay dad walaalahan oo hadda ilaahay raa baahan inaan naho codsi aan dhiiban hayno inay ogaadaan hogaamiyaasha isbahaysiga mucaaradka azimiya lo umoja one kenya ayaa sheegay in dibadbaxyada arbacada khamiista iyo jimcaha ay u qabsoomi doonaan sidii loogu talagalay maada karuwa oo ka mid ah hogaamiyaasha sare ee azimiyo ayaa sheegtay in tallaabada lagala markaasi laabtay ciidamadii ilaalinayay aynan marnaba cabsigelin doonin waxa ay sheegtay in waxyeelo la gaarsiin karo jirka aadanaha balse aanan marnaba laga taklusi karin niyadda maada karuwa ayaa dhanka kale saraakiisha ammaanka uga digtay in si aanan habboonayn loo adeegsado oo ay dhibaatooyin gaarsiiyaan dibadbaxyaashu waxay sheegtay inay qasab tahay in maamulka madaxweyne william ruuto uu yareeyo qiimaha sarreeya ee maciishada hay-adda embesa foundation ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa lacag dhan labaatan iyo toddobo milyan oo shilin ku maalgelisay adeegyo caafimaad oo ay ka faa'iideysanayaan hooyooyinka iyo dhallaanka ismaamulka makweni in ka badan toban iyo shan kun oo qof ayaa lagu wadaa inay ka faa'iidaan adeegan oo laga fidinayo isbitaalka degmada tawa kadib iskaashi dhex maray hay-addan iyo dowladda hoose ee makweni waxaa arrinkan ka hadlay barasabka makweni
ukienda mboni utapata very modern equipment pale mboni juu courtesy of safaricom ukienda nungune hospitali you will find modern equipment courtesy of safaricom mule ndani kuna newborn unit kuna mtoto mdogo wa kilo moja pale ndani yuko inside an incubator analishwa anapata joto pale ndani courtesy of Safaricom. Wapigieni makofi hapa. So jambo ambalo Safaricom wanafanya is it looks very simple. It looks very simple. But jambo ile wanafanya is saving people's lives. Yule mtoto ambaye yuko pale ndani under normal circumstances, huyo mtoto hawezi kusurvive. Na ninawauliza nyinyi mwanaume ambao mko hapa, kazi yenyu mnaijua, lakini wale ambao mnafanya kazi nao wakifikia wakati wa kumaliza hiyo kazi, nyinyi mnakaa kwa nyumba, wanakuja peke yao, because mimi ninaelewa what it means. Yani mama akiwa mjamzito akija kujifungua, anaenda mahali pasafi, kuna choo safi, anaoga mahali pazuri, analala kitanda mzuri. Ni kile ile imebakia hapa tu ni kuwawekea TV wakuwe wanaangalia soap opera za, me, za Mexico. Hiyo tu imebakia.
dowladda sare ayaa laga codsaday inay dhegeysato waxna ka qabato cabashada muwaadiniinta ee la xiriirta karukac korukaca maciishada ururada aanan dowliga ahayn ayaa sheegay in qaranka uusan kusii socon karin xaaladda haatan lagu jiro waxa ay ka codsadeen madaxweynaha dalka william ruuto in uu la tashado mucaaradka
muhimu sisi tunataka peaceful protest na, na picketing, lakini kuna wale ambao wanachukua hiyo mambo kuiweka in the political aspect na pia kutumia hiyo e, chukumu ku intimidate na ku, ku, na kuarasi wananchi ambao wana, wanajaribu kutetea haki zao. Tunaomba serikali ama askari wetu wakuwe ambao wako e, wako human ambao wasitumie nguvu ki excess, kwa sababu they will be held personally responsible. Kama wewe umeua mtu serikali huwezi enda ku kusikwa, utaonekana ni wewe umeonekana na hiyo bunduki na utakuwa personally responsible not the government.
ururada bulshada ayaa ayaa ka hadalkan ka sheegay ismaamulka kakameega
sagaashan iyo toddoba dhibic saddex star f m weyjeer iyo habaasweyne
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle iyadoo halkaasi uu kusoo dhaweeyey madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen madaxweynaha ayaa jowhar u tegay dardargelinta dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab iyo xalinta khilaafyada jira ee maamulkaasi hirshabeelle waxaana maanta si weyn loo adkeeyey amniga magaalada jowhar halkaasi oo lagu arkayo cibno ciidamo amniga xaqiijinaya warar la helayo oo ay helayaan warbaahinada soomaaliya ayaa waxaay sheegayaan in madaxweynaha soomaaliya uu kulamo kala duwan la qaadan doono madaxda hirshabeelle ee ku sugan magaalada jowhar iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa xariga ka jaray xarunta dhexe ee qaranka ee kaydka dawooyinka ama dawada ee soomaaliya taasi oo la sheegay inay dabooleysa baahiyada waa baahiyaha ay dadweynaha soomaaliyeed u qabaan dawo taya leh oo la hubiyey badqabkeeda ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa tilmaamay in hirgelinta xaruntani ay ka turjumaysa halbeeg muhiima oo la xaqiijiyey loogana gudbayo dhibaatooyinka soddonkii sane ee lasoo dhaafay dalka ee dadka soomaaliyeed ay ku sababeen dawooyin bilaa taya leh oo dalka la keenayo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo markaasi u mahadceliyey dhammaan dhinacyadii ka qayb qaatay hirgelinta xaruntan ayaa faray wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada inay si hufan uga faa-iideysato xaruntan islamarkaasina laga hirgeliyo xarumo la mid ah dowlad goboleedyada dalka sidoo kale xamse cabdi bare ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed ee degan xarumaha danta guuda oo ay leedahay dowladda inay iskaga baxaan gaar ahaana kuwa wasaaradda caafimaadka inay banneeyaan si loogu adeego bulshada soomaaliyeed
soomaaliya lacaga badan baa la siiyaa wasaaradda caafimaadka markaad fiiriso waxyaabaha ku qoran ee lacagaha aad bay u badan yihiin millions of dollars ayay gaarayaan mushaareeda qaarkood boqol milyan boqol iyo labaatan boqol iyo konton milyan laakiin kolley aniga intaan joogay waa midkii koowaad ee wax tanjibal ah oo la arki karo midkii koowaad ee goobjoogu ahaado oo fura wey oo ku farax aad baan ugu faraxsanahay runtii waa bilow hadda sida la sheegay kuwo kalaa soo socday hope inaan maalin dhow iyadana joogno inaan bangiga dhiigga inaan isagana aragno oo sidan oo kale isagana xariga looga jaro waxaan rajaynayaa inta qorshaysan iyo waxa buugaagta inoogu qoran inay bugaagta ka soo bixi doonaan oo ay bannaanka soo istaagi doonaan oo isugu bedeli doonaan sardiskii iyo adeegii loogu talagalay inay noqdaan marka mas-uuliyadda ay wasaaraddan haysaay aad bay u weyn tahay sidaa darteed baan dhakhaatiir usoo xullay waxaan isnii oba dadka kale ka daayaya qof baan dhakhtar ahayd meesha yuuna tegin horta wasiirku waa dhakhtar wasiiru dowluhu waa dhakhtar agaasimayaal baa joogay aan dhakhaatiiraan markii dambe waxaan isnii war bal agaasimahana ku dara waxaan u malaynayaa dee annaga xagga annaga waynaga dhar tahay wasaaraddeena caafimaadku waxaan rumaysnahay inay tahay wasaaradda ugu badan oo haysata pool of expertise cusbe marka laga fiiriyo dhinaca dhallinyarada aqoon-yahanada iyo odayaashii hore mar aana qalaninba dhakhaatiirta runtii aniga odayga ee hadda nagala joogo dictoorkeena khibradii hore iyo xamaasadan dambe oo isu timid wasaaradda kayd badan oo aqooneed ayaa yaalla waxayna u diyaarsan tahay oan hubaa inay ka shaqayso hawshaas ballaaran ee sheegaynay ee u taalla in la furo bakhaarkan noocan oo kale ah waa milestone weyn oo ay wasaaraddu xaqiijisay muddo horena soo bilowday waa wax loogu mahadceliyo cid kasta oo kasoo qayb qaadatay waxaa runtii xusid mudan intii aan hadda noolayn guddoomiyihii gobolka banaadir walaalkeen injineer yarisow iyo intii kala qayb qaadatay runtii in lagu xuso dadaalka ay usoo galeen oo ay uga qayb qaateen meesha oo aan si dhib yar aan lagu furin laakiin xataa dhiig ku daatay sidaa aan ognahay marka dadkeennu waxaan u baahannahay inaan u diyaargarowno dowladnimada waxyaabahaan ugu diyaargaroobayna waxa ugu horreeya waxa weeye dantii guud dhulkii ama guryihii lagu qaban jiray danta guud ee ay duruufaha gaarkii ina bideen inaan degno iyo dowlad la-aantu waa inaan ka baxnaa oon u banaynaa si danta guud loonagu qabto haddii aynaan ka bixin danta guud dowladnimo aan u baahannahay dowladdii inay shaqaysay rabtaa xarumaha ay ku shaqaysay rabtaa marka dowladnimadii baan rabaa adeeg caafimaad baan rabaa mid tacliinaan rabaa haddana meeshii lagu qaban lahaa iyo xarumihii loogu talagalay waan deganaanayaa isma keenayso marka shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay ka baxaan banneeyaan si iyagoo raalli ah oo aan cidi qasbayn inay banneeyaan xarumihii loogu adeegi lahaa ayaga
dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya doctor cali xaaje ayaa ka hadlay muhiimadda kaydkan ee dalka soomaaliyeed uu u leeyahay isagoona sheegay in kaydka dawada qaranka uu saacidi doono in lala socdo dalka dawooyinka soo gelaya iyo tayadooda badqabkooda sidoo kale
wuxuu naga caawin doonaa kaydkan daawada dalka la keeno oo dhan inaan la socono inaan databaseka gelino inaan daydka ay dhacayaan la socono inaan kaga qabno dalka daawada soo gelaysa ayuu naga saacidayaa wuxuu suuragelin doonaa meelaha daawada lagu kaydiyo oo fragmented ahayd oo qola walba meel yar ay wax ku kaydsanaysay wasaaradda caafimaadka laftikeeda dhowr meel ay wax ku kala kaydsanaysay baqaaro badan ay magaalada dhexdeeda ku lahayd waxay suuragelinaysaa in hal meel lasugu keeno temberatureka iyo qualitiga lagu keydin lahaa la ilaaliyo ayay noo suuragelinaysaa in hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya sida WHO iyo UNICEF xataa ay qayb ku yeeshaan oo dawooyinka ay dalka soo gelinayaan ay qolo walba meel ka dhigato ee waxyaabaha nutritionka iyo nafaqada loogu talagalay qayb laga dhigo ayuu suuragelin doonaa waxaan u mahad celinayaa rag walba oo gacan ka geysatay waxaan u mahad celinayaa hay-adda w f d oo fulinaysay waxaan sidoo kale umahad celinayaa dawladaha dhaqaale ahaan qayb ka qaatay sida dawladda germany iyo dawladda jaban waxaan rajeynayaa dib u yegelelida iyo dib u aasasida kaydkii daawada soomaaliya ee qaranka in wax badan uu ka tari doono qayaynta adeega caafimaadka iyo gaarsiinta in si siman loogu adeega ee dadka soomaaliyeed distributionka daawada iyo resourceska caafimaadka ee soo gala waxaan rajeynaynaa sidoo kalena inaan xaqiijin doono in warehouse laga hirgeliyo dhammaan maamul goboleedyada intii aanan maaragti lahayn waxa ogtihiinba aan ka hirgelinay maamul goboleedyo badan xarumo lagala socdo cudurada dilaaca laga ilaaliyo ayaan ka hirgelinay maamul goboleedyo badan iyo xarunta dhexe ee maaragtay caasimada kuwana hadda ayaa la dhagax dhigay oo ay socdaan waxaan sidoo kale mar dhow aan aan qorshaheed u socda oo hadda bilow noo ah in xakorjinkii dalka dib loo soo celiyo ayada oo caasimada iyo maamul goboleedyada laga hirgelinayo waxaa sidoo kale hadda noo dhamaaday oo maaragtay ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha midkood uu noo furi doonaa maalin dhow bangiga dhiigga soomaaliya oo soo gabagaboobay ayadana maamul goboleedyada oo dhanna laga hirgelin doono waxaan rajeynaynaa in wasaaradda caafimaadka soomaaliya ay dhammaan waxyaabihii ay lahaan jirtay dib usoo celin doonto ayagoo ka tayo badan kan xoog badan hadduu ilaaha yihahdo waxaan rajeynayaa sidoo kale in wasaaradda caafimaadka ay dib usoo ceshin doonto hantidii guurtada ahayd ee ay lahayd oo hadda percentage ugu badan gacanteeda uu ka maqan yahay waxaan ka xusi karaa isbitaalka labada isbitaal oo hadda aan ku faano wasaaradda ay gacanta ku hayso mid kamid ah oo isbitaal damartino inta ugu badan wasaaradda gacanta kuma hayso isbitaal ahaana dadka looguma adeego shacab ayaa degan sidaa darteed waxa aan ku haminaynaa dhammaan dhulka sida wasaaradda ay lahayd in dib loo soo celin doono dibna loo hooggelin doono shacab soomaalina loogu adeegi doono ayaa
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan iyo wafdigu hogaaminaya ayaa maantay gaaray degmada luuq ee gobolka gado wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa degmada luuq kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gado iyo kan degmada luuq iyo qeybaha kala duwan ee bulshada shalay ayuu qorshuu ahaa in madaxweyne ku-xigeenka jubbaland uu safar ku taga degmada dowlow balse sababo farsamo ayaa la sheegay inuu booqday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaana waxaa lagu wadaa inuu kalmo kulamo kala duwan la yeesho mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka gobolka gado iyo mas-uuliyiinta cusub ee jubbaland ee usoo magacowday halka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa muddo dhowr sana ah tegin gobolkaas sababo la xiriirta diidmo ay madaxda jubbaland kala kulmaysay shacabka iyadoo gobolkaasi ay ka talinayeen mas-uuliyiin uu soo magacaabay ama ay soo magacowday dowladii hore ee madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya u qaabilsan wadahadalada soomaaliya iyo somalilan cabdixakiin xuseen guuleed ayaa maantay dhankiisa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ergeyga madaxweynaha oo warbaahinta kula hadlay magaaladaasi kadib tegitaankiisii ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshaha safarkiisa
aad iyo aan runtii ugu faraxsanahay maanta inaan magaalada baydhabo aan soo gaaro anigii wafdi aan hogaaminayo ujeedka safarkayga wuxuu ahaa sidaad ogtihiin waxaa la ii xilsaaray oo madaxweynaha jamhuuriyadda ii xilsaaray wadahadalada soomaaliya iyo somalilan siduu hadda wasiirkuba sheegay arinta ama iishuuga somalilan waa iishuu aada u culus waa qadiyad aada u culus waa qadiyad soddon sano iyo ka badan ee taagnayd waa qadiyad xal u raadinteeda iyo xalka gaaristeeda ay aada runtii u adag tahay waxaan go'aansanay inaan qadiyadaasi qadiyad qaran laga dhigo taladeedana tala qaran laga dhigo dadka soomaali oo idinna laga qaybgeliyo maxaa yeele qof iyo laba kuma filna qadiyadaas muhiimadeeda iyo ka gungaaristeeda kuma filna saa daraaddeed waxaan go'aansanay inaan dhammaan isteedyada oo idin aan tagno ra'yi ururin aan soo samayno shacabka soomaaliyeed ra'yigii iyo fikirka ay ka qabaan qadiyadaas in lagu xaliyo dabcan annaga xalkii ma wadno laakiin xalka dadka ayaan ka dhex raadinaynaa oon ka ka rabnaa in ay xalka nagu tala siiyaan fikirkooda iyo caqligooda ay maaragtay nagu siiyaan waa hubaa shacabka soomaaliya dhammaantood meel kastay joogaanba inay ummadii soomaaliyeed iyo dadkii soomaaliya inay dib u midoobaan dib iskugu soo laabtaan dib iskugu soo haanyoodaan inay jecel yihiin boqol kiiba boqol waa hubaa laakiin waxay u baahan tahay juhdi iyo shaqo iyo dadaal iyo fikir aad iyo aad u dheer ayay u baahan tahay waxaan runtii ku faraxsanahay statekii ugu horreeyey ee aan ka bilaabay wada tashigaas inuu noqdo stateka koonfur galbeed arrintaa ayada ah waxay leedahay dhedhan gaar ah ayay leedahay dhedhanka ay leedahayna waxay tahay stateka koonfur galbeed steedyada soomaaliya kaalinta hormuudka uu uga jiro ayay muujinaysaa ama ay tilmaamaysaa aad baan runtii arrintaas aan ugu faraxsanahay sidaas lamida waxaan runtii ku faraxsanahay sida sharafta leh ee naloo soo dhoweeyey maamulka gobolka iyo maamulka stateka intaba ay noo soo dhoweeyeen waa u mahad celinayaa maamulka stateka uu hormuudka u yahay madaxweyne cabdicasiis saaxiibkay lafta gareen sidaas lamid waxaan u mahad celinayaa wasiirada guud ahaan iyo gaar ahaan wasiirkan saaxiibkee ah aad iyo aad wasiir xasan waan u mahad celinaya insha allah wixii faahfaahina kulamada dambe aan la yeelan doono maamulka iyo qeybaha kale ee bulshada ayaan kula wadaagi doonaa
markan aan weliid maxamed kacso inoo soo kobo qodobada dibadda
mahadsaned xamdi dowladda ruushka ayaa xalay weeraro dhanka cirka ah oo loo adeegsanayay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo ka fulisay koonfurta iyo bariga waddanka ukrain waxaa sida tan sheegay saraakiil ka tirsan dowladda ukrain meelaha la duuqeeyey ayaa kale ah koonfurta magaalo xeebeed odesa iyo magaalada micolev iyo gobollo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka ruushka maraat khusnuliin ayaa sheegay in kowda bisha tobnaad ee sanadkan dib loo dhisi doono buundadii crimea ee isniintii la bartilmaamaysaday safiirada dalkani kenya ku matelo wadamada mareykanka australia canada denmark finland jermalka ireland netherlands norway sweden switzerland ukraine iyo ingiriiska ayaa bayaan si wada jir ay u soo saareen waxay walaac uga muujiyeen xaaladda siyaasadeed ee hadda ka taagan kenya waxay sheegeen inay aada uga welwelsan yihiin dhimashooyinka ka dhashay dibadbaxyada iyo heerka sare ee rabshadaha waxay sheegeen in xilligii ay dibadbaxyada mucaaradka ee asimiyo socdeen in la adeegsaday rasaas nool sidoo kalena hanti la burburiyey bayaanka waxaa ku cad in safiirada ay qirayaan culaysyada maalinlaha ay wajahayaan dadka kenyaanka sidaas awgeedna dhinacyada ishaya ay ku boorinayaan inay miiska wadahadalka isugu yimaadaan oo ay tabashooyinkooda ku xalliyaan wadaxaajoodyo micno leh danjirayaasha ayaa soo jeediyey in kala duwanaanshaha jira lagu dhameeyo si nabad ah oo laga shaqeeyo sidii si wada jir ah qaranka loogu dhisi lahaa oo la xaqiijiyay in qof kale uunan dibadbaxyada ku dhiman safiirada ayaa bayaanka kusoo gabagabeeyey inay diyaar u yihiin in dhinacyada kala taagan ay garab ku siiyaan dadaal kasta oo lagu gaaraya xal nabadeed ugu dambeyntiina boqortooyada sacuudi carabiya ee dowladda turkiga la gashay heshiis ay uga soo iibsanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaana dronska tan ayaa timid kadib socdaal ugelinkii dambe ee shalay madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan uu ku tegay sacuudi carabiya waxaa erdogan uu helinaya ilaa iyo laba boqol oo qof oo ganacsato ah sida laga soo xigtay guddiga turkiga u qaabilsan dhaqaalaha dibadda erdogan ayaa socdaal ku maraya saddex ka mid ah wadamada bariga dhexe kulanka ay yeesheen isaga iyo dhaxal sugaha sacuudi carabiya maxamed bin salmaan ayay ku wada sixdeen iskaashiyo dhanka tamarta ah ganacsiga maalgashiga tooska ah iyo difaacyada waxay qodobkaasi kusoo kordho dib ayaad kala socon doontaan ugu dambeyntiina mas-uulka ugu sarreeya bangiga adduunka j banga ayaa sheegaya in farqiga u dhexeeya wadamada hodanka ah iyo kuwa saboolka ah uu khatar gelinaya ma sii ballaarin karo saboolnimada ay wajahayaan wadamada uu dhaqaalahoodu soo koobcayo arrinkan ayuu ka sheegay kulan wadamada ugu horeeya ama labaatanka wadan ee ugu horeeya caalamka ee dhanka dhaqaalaha ee g twenty gaar ahaan wasiiradahooda maaliyadda ay ku yeelanayaan dalka indiya dib idinkuugu celiya xamdi mawliid maxamed oo mahadsan yahay barkana fariinta wacyigelinta ee korona
inaad aad ugu dhowaato qofka kale waxaadna isku jirsataan ugu yaraan hal mitir iyo bar fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari